mooshinkii aan wadnay madaxweynaha koonfur galbeed sharif xasan sheekh aadan aan ka wadnay meel aada u wanaagsan oo gebagaba ayuu noo marayaa insha allahu ilaahay idinkiis waxaan sugaynay labaatanka maarsa labaatanka maarsa waxaan doonaynaa inaanu gudbiino mooshinkaas ilaahay idinkiis gudoomiyaha baarlamaanka waxaan ugu baaqaynaa inuu baarlamaanka hoolka u furo labaatanka maarsa si baarlamaanka waajibaadkiisa shaqo u guto intii la rabay inta badan ayaa saxiiday mooshinka waxa aan guddoonka golaha ee wakiilada koonfur galbeed soomaaliya aynu ka codsanaynaa inuu furo kalfadhiga golaha wakiilada labaatankii maarso laba kun iyo toddoba-iyo tobanka ma caalamka ma in sheegee inuu ku jirno koonfur galbeed wal maamul la dhahaw hay-adda sharciga ma jiree baarlamaankaa jira walaa kale waktijoo dhammaadeen haddina ma iska dayeen inay handadaad iyo iyo waxaa naqdaan wixii baarlamaanka madajay dhuuriyo rasbusaabuliya ku ayin dowladda federaalka sidaasa in sheegaan baarlamaanka federaalka in sheegaan caalamka in sheegaan unanka in sheegaan sidaasa ogaadaasaan wixii maanta dhiyo shariif xasan annaga shaksiyadiisa ma necbanin waxa aan necbannahay waxaa waay maamulkiisa shariif xasan maamulku wuu ku fashilmay fashiluu taagan yahay waxaana caddaynaynaa shariif xasan inuusan dalkan hogaamin karin waxaan caddaynaynaa shariif xasan inuusan dalkan hormuud u noqon karin oday u noqon karin waxaan caddaynaynaa maamulka koonfur galbeed haddaan nahay inaanan isbahaysanay oo aan ogaanay qaladka shariif xasan sheekh aadan uu ku haayo koonfur galbeed taasna maanta intaa u fadhinaa qofkii dagaal nagu soo qaado annaga dagaal ma rabno dalkan inaan dhisnaan rabnaa inaan dalkan horumarinaan rabnaa